asalaamu calaykum subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyo dalsane muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka subax saakaan idiinayna kuwooda ugu waaweyn dowladda federaalk ee soomaaliya oo hubka dhigis ku samaysa beelo dhowaan ku dagaalama gobolka shabeellada dhexe odayaal dhaqameed loo xidhay colaad beele dhiig badan uu ku daatay oo dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ka taagnaa qaybo ka mida gobolka shabeellada dhexe hay-adda lacagta adduunka ee i m f oo soomaaliya u ogolaatay boqol milyan oo dollar xilli ay sheegtay in dowladdu waddo fulinta isbeddel dhaqaale maamulka puntland oo ku eedeeyey isimada dhaqanku inay diidan yihiin dimuqraadiyadda puntland faahfaahiino laga helayo khasaare ka dhashay daadad ku dhuftay qeybo ka mida gobolka gado baraadka dibadda saaka warka iyaga subaxaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn maamulka israa'iil oo lagu eedeeyey inay sirsifeen ay ka wadaan marayka khaza iyo duqeymaha khaza oo weli soconaya
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba waa joogtaan raadiyaha dalsane magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysanaysaan saaka waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegantahay saddexda bisha nofembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan intaad maqasheen waxay hayeen qodobada warka iyaga subax saaka kuwooda ugu waaweyn markaana waxaad kusoo dhawaataan qodobadaasi oo faahfaahsan haddii aanu ku bilowno islamarkaasina ugu horeysiino wararka naga soo gaaraya gobolka gade ee soomaaliya ayaa sheegaya in xaalada adag ay ka jirto gobolkaasi waxaana lasoo warinaya inay isugu darsoomeen shacabka halkaasi ku nool fatahaadyo iyo weliba daadad ka dhashay roobab xoogan oo halkaasi ka da-ay xildhibaan aduniyaah oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo ku sugan gobolka gado ayaa si adag kaga hadashay xaalada nololeed ee ka taagan gobolkaasi oo ay ku dhufteen fatahaadyo iyo weliba robab mahiigaan ah uu ka daayay qaybo ka mid a gobolka gado waatan xildhibaanadu arrimahaasi ka hadlaysa
ganaana webiga saas ugu wareegaa magaalada waxay ku jirtaa dhexdeeda aad buu webiga ugu soo fatahnay hadday noqoto xeryihii qaxootiga daadad aad u tiro badan baa helay gargaar degdegay u baahan tahay gobolka oo dhan baa u baahan soomaaliya oo dhan baa u baahan watullaahi wabarakaatu waxaan ahay xildhibaan duniyo xildhibaanka federaalka kasoo jeeda jubbaland khaasatan gobolka gado khaasatan dhulka daawo waxaan rabaa waxaan halkan isugu nimid inaan ka hadalno fatahaadihii ka dhacay iyo roobabka tirada badnaa gobolka gado soomaaliya o dhan inkastoo ka wada dhacay laakiin haddana gobolka gado aad bay u saameysay caruurtii iyo dumarkii iyo waayeeladii dhibaatooyin badan baa ku dhacay guryahoodii waxaa galay roobab iyo daado tiro badan weligii daawo aada u soo fatahay bahladii baa soo baxay iyo xaasiyadii baa soo baxay jibisadii baa soo baxday xayawaankii iyo dadkiibaa isku dhex jiro waa national disasterka la sheegoo kale waa noocaan dhibaatada jirto waxaan u baahannahay in hay-adaha gargaarka deg dega ay ka caawiyaan oo weliba si deg deg ah kuwa caafimaadka hadday noqoto hay-adaha sanfalka qaybahooda kala duwan inay u gurmadaan meel kasta ay joogaan maaraynta masiibada qaranka hadday noqoto jubbaland dowladda dhexe kulligood dhammaantood inay u wada gurmadaan baan ka codsanaynaa dadkii dhibaatooyin badan baa haysato waa taagan yihiin dadkii meelay seexdaan ma haystaan hoy ay galaan ma haystaan tendhooyin iyo caawinaad iyo wax loo geeyma ay jirto shuban biyoodkii baa laga yaabaa inuu bilaabmo caruurtii dhibaato badan baa qabsan doonto haddii aan laga gaarin si deg deg ah gargaarka deg dega ayna emergency aysan ku gaarin in laga hortago aad bay u fiicnaan lahayd marka waxaan codsanaynaa oo si deg deg weli aan codsanaynaa dhibaatada haysato gobolka gado doolow webiyada laba webi baa maro webi daawo iyo webi jubba webiyadii waa soo fatahmeen beerihii bay saameeyeen degaanadii bay saameeyeen ganacsigii bay saameeyeen marka waxaa loo baahan yahay si deg deg in loo caawiyo doolow kaliiniya luuq sidoo kale geedweyne sidoo kale ilaa baar dheere inta webiyada ay maraan oo dhan ilaa buur dhuubo gobolka gado inta webiyada ay maraan iyo intaan marinba garbahaare sidoo kale daadad aada u tiro badan baa ka dhacay waxaan codsanaynaa maadaama aan nahay xildhibaanadii gobolka ka soo jeedo si deg deg ah gargaarka deg dega ah qaybahooda kala duwan inay caawiyaan baan ka codsanaynaa
xildhibaan duniya oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya islamarkaasina ka waramaysay xaalad nololeed oo aada u liidata oo ka taagan qeybo ka mid a gobolka gado ayay ahayd geesta kaleetana ah maamul goboleedka hirshabeelle ayaa odayaal u xiray colaad ka taagneyd dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in ciidamada booliiska hirshabeelle ay qabteen ama ay qaadeen aan idhaahday tallaabooyin ka dhan ah dagaalbeeleed dhowrkii maalmooda lasoo dhaafay ka taagnaa qeybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya gaar ahaan deegaano hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe ciidamada ammaanka ayaa la xaqiijiyey inay eh, markaasi soo xireen ugu yaraan sideed oday dhaqameed oo loo haysto inay ku lug lahaayeen hurinta dagaalbeeleed ka dhacay deegaano markaasi ku yaala gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya odayaashan ayaa lagu soo waramayaa in lagu soo xiray saldhigga booliiska magaalada jowhar halkaasi oo hay-adaha ammaanku ay su-aalo ay ku weydiinayaan shabeellada dhexe ayaa marar badan waxaa kusoo laalaabtay dagaalbeeleedyada waxaana haatan dowladda federaalk ee soomaaliya dhinaca kale ay faragelisay iyadoo hubkudhigis ay ku sameysay beelo dhowaan ku dagaalamay gobolka shabeellada dhexe saraakiil ka mid ah ciidamada ee markaasi dowladda federaalk ee soomaaliya u dirtay gobolka shabeellada dhexe maamulka degmada cadale iyo qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa ka hadlay ee ciidamada dowladdu ay u dirtay degmada cadale iyo tallaabooyinkii ugu horeeyey oo ay qaadeen kadhan ah colaadbeeleedka ka taagnaa gobolka shabeellada dhexe
waxaan rabaa inaad idhaahdo waa mahadsantihiin meeshiina ka sii wada Eh, waxaan idinkala harnay ama nagu maqanoo tabaysiinna waa idinkugu daraynaa Eh, wixii aad qabateen wayna qanciyeen waxaan rabaa inaad idhaahdo dadka reer cadale waa dad tira koob sax aan laga hayn laakiin milyan kor u dhaafayo ma dhamma boqol qof oo dadka dhibaatada ku haya wax ka yar waay boqol ama konton wax ka yar waay waan ogahay inaad ogtihiin in badanoo ka mida inta kalena waa ogaa doontiin haddii alla idmo wax rabbaaniyo ilaahay cirka soo dejina maaha waxa idin haystaa waxa idinku gacmihiina kula timideen waay idinkoo ehela oo ilma adeera oo abti iyo ehel oo wax walba isu ah aad gacmihiinna isku layseen asaad weliba soo bandhigteen xumaantii adduunyadu la yaabta waxaa dowladda idinkugu timiday waa inay amnigiinna sugto oo kaliya wax kale ma aha siyaasad ugama dhex jirto dhan kale ugama dhex jirto wax kaloo laga leeyaho danhu ma jirto waxaa nasiib darro ah marka inaad nagala shaqeeyo weysaan waxaan aaminsannahay dadkiinna wanaagsan oo akhyaarta sharafta badan iyo culamaa udiinka halkan fadhiya iyo dhallinyarada iyo haweenka inta nabadda u baahano in nagala shaqay doonto ninkii wax ku dheelo adiga qabiil maaha ana kaa qoryo naloo dhiibay ana kaa qoryahaas mushaar ku qaadana shaqadayna ana kay taha waana ka qabsaynaa waxaan rabnaa nagala shaqeeya waxaad beerihiinna iyo xoolihiinna inaad tabcatiin ninkii tuugoo qaacin hood meel ku ogtiinna aad noo sheegtiin
ilaahay dartiisaan rabnaa inaan ugu shaqayno iyo dawladda oo na soo dirtay oo ahamiyad weyni siinaysa nabadgelyadiinna annagu waxaan rabnaa inaan nabadgelyo ka shaqayno ee, dadka dhibaatada wadana oo yar waxna riboodkooda waa hayna waxna idinkaa nagala shaqayn doono oo noo sheegaya marka waxaa la rabaa inaan sheekadu aysan noqon waa imid waana iska tegi waa imid waana iska tegi weligeedba waa la imaan jira waana la tegi jira laakiin hadda tan waa ka duwan tahay tii hore tan waa ka duwan tahay tii hore marka waxaan rabnaa in si wanaaga loo wada shaqeeyo
annaga waxaan laleedahay reer cadouul Een, waxaan maaragtay aad iyo aad oonu soo dhoweyhaynaa Een, ciidanka noo yimid saraakiisha iyo maamulka degmada wada shaqayn wacan howsha ay qabteen iyo imaantinkoodana waa ognahay haddana wixii dhimanoo dambana waa la dhammaystiraynaa gacan fiicanaan ku qabaynaa waa foolxumada ugu weyn oon aakhirana ku ficnin adduunyana ku ficnin dadkan say usoo galeen dad nin waa la dilaa laakiin dad guryo iska gubaaya aqal la gubaaya haween iyo umula ku jirto hooyo shayba ku jirto adduunka anigu maanta korteel ma maqan waxaa mahaddaa iskale eh, ciidanka xoo- eh, ciidanka boliiska oo daraawiishta eh, ciidanka nabad sugidda oo meel walba howsha ka haaya ee deegaankan iyo dalka saba u yimid inay dalkan xakameeyaan oo dadku ee, islama xuma ee dadka xumaanta raadihaya inay waajibkiisa marsiiyaan u yimid ee, mahad waa ka gaartaan leena dhibaatadanna haysatay ilaahay xaggiisna ka timid dadka noo yimid oo ilaahay naga dhaliye oo dowladayni ahna inay xakameeyaan u yimid inaan la xakamayno horta waa qaadanay allahana tuso xaqa muslimka
saraakiisha ha loo kala dhuntay xogta dhegta ha loogu sheego idinka idinkama idinkama fogaanay mar walbu idin dhow yihiin dhegta ugu sheega xumuu badanaa idinku jira kuwii qaaraanka qaadi jira qaarkood aa ii muuqda waxbartooda ii muuqda nafteeda waa dadka aadan u aqaana marka dhegta wax ugu sheega u kala dhunta hadda annaha baxa ii sheegin idinka dhegta wax ugu sheega saraakiisha waxaan rabaa geedka waad fasheen bixisee jiri
codkaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada cadalo ee gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya waxaa kasoo horeeyay saraakiisha ciidamada dowladdu ay u dirtay gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan deegaan hoostaga degmada cadale ee gobolkaasi oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ay ka taagneed colaad beeleed u dhexeyso beelo walaalaha u wada dega halkaasi maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa ku eedeeyey isimada dhaqanka ah ee maamulkaas in ay yihiin kuwa dimuqraadiyadiid ah wasiirka warfaafinta maamulka puntland maxamuud ciidi dirir ayaa sheegay in shirka isimada maamulka puntland markaasi ay ku yeesheen magaalada garowe uu ka koobnaa garab istaagooda mucaaradka oo keliya siduu hadalku dhigay tani waa jawaabtii ugu horeysay oo toos ah oo ay bixiso dowladda uu hogaamiyey madaxweynaha dhowaan xilka ka degaya ee puntland siciid cabdulaahi deni wasiirka ayaa sheegay inay jiraan hay-ado ku waa hay-ado ku shaqo leh doorashada sida guddiga doorashooyinka oo lagu muransan yahay ee beeg baarlamaanka iyo madaxda aanidhaade maxkamadda dastuuriga ee maamulkaasi wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in isimadu aanay waxbo markaasi ka duwneen dadka kale islamarkaasina uu go-aankoodu yahay keliya aragti siduu hadalku dhigay isimadu ma noqon karaan buu yidhi marjic waxa ay sidaasi markaasi ku ahaan doonaan markii puntland aanidhaade waxay sidaasi ahaayeen buu yidhi markii puntland la dhisayay maanta baarlamaan baanu leenahay ayuu yidhaahday ee wasiirka warfaafinta puntland wasiirka ayaa isimada dusha ka saaray cawaaqib xumada ka dhalan karta go-aanada ay soo saareen siduu hadalku dhigay isagoo carabka ku dhuftay inay sii wadi doonaan hanaanka doorasho ee muranku ka taagan yahay warkiisu waxaa saaka ka dhegeysanayseen raadiyaha dalsane magaalada muqdisho ee khiyaartaana dhegeysataa waa nagintaa ciddu warka igu seego waxay dib kaga heli karaan barayn internetka nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la helyaabaa tala la hel